إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaha duwalaha qadar o aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray sha'niga difaaca nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo falagaadyadii ay faransiisku kula kaceen nebi moxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee weerar hubaysan oo lagu beegsaday baadari kristan ah ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan dalka faransiiska shil khasaaro nafeed geystay ayaa ka dhacay degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada kenyaatiga iyo kuwa maamulka jubbaland ee gobolka jubbada hoose sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa si adag uga hadlay gafki ay faransiisku u geysteen diinta islaamka iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam barnaamij lagu difaacayo cirdiga nebigeena moxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa lagu qabtay degmada tayeeglow ee wilaayadii islaamiga ah ee baayi bakool u diyaargarooba warkaas oo fidsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan hogaanka sare xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray sha'niga difaaca nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo falagaadadii ay faransiisku kula kaceen nebiga nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee waxaa ka waramaya salmaan axmed cabdisamed aad baad u mahadsan tahay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo lagu bogaadiyey weeraradii keligii duulnimada ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayey waddanka faransiiska ee loogu aargudayey nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam bayaanka oo ku qoran luqadda carabiga ciwaanna looga dhigay aayadda ku jirta suuratul axsaab ee ah annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim ayaa waxaa si diiran loogu soo dhoweeyey weeraradii ka dhacay gudaha dalka faransiiska markii dowladda faransiiska ay aflagaadaysay nebiga maqaamka sare leh ee moxamed sala allahu caleyhi wasalam waxaana bayaanku sheegay in ummadda muslimka si aan horey loo arag ay ugu istaagtay difaaca nebiga sala allahu caleyhi wasalam arrinkaasna uu yahay mid aad loogu farxo wuxuu bayaanku soo gudbinayaa nusuus sharci ah oo ku jirta kitaabka allah casa wajalla iyo sunnaha nebiga sala allahu caleyhi wasalam oo caddaynaya xaqa uu nebiga sala allahu caleyhi wasalam ku leeyahay ummaddiisa oo ah inay ka difaacaan cid weliba oo ku dhiirata cirdiga nebiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuuna bayaanku si cad u sheegayaa in xukunka qofka nebiga sala allahu caleyhi wasalam caaya uu yahay in la dilo oo adduunkana la dhaafiyo waxaa sidoo kale bayaanka ku jira fariimo ku socda dowladda faransiiska ee caadiysatay aflagaadada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam bayaanka goor dambe oo xalay ka mid a ayuu soo baxay waxaana aad loogu faafinayaa baraha internetka ee ay bulshadu ku kulanto iyadoona dadka muslimiinta ay aad ugu farxeen waxayna xarakat al-shabaab almujaahidiin noqonaysaa jamaacadii ugu horreysay ee hambalyeysa soona dhoweysa weeraradii keligii dulnimada ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayey gudaha dalka faransiiska ee loogu aargudayey nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam iyadoo ay xusad mudan tahay in bayaanku soo hadal qaaday qaar ka mid a raggii fuliyey weeraradaas oo uu ku jiro moxamed albakistaani oo ahaa fuliyihii weerarkii ka dhacay xaruntii hore wargeyska jaarlehebdo ibraahim atunisi oo ahaa fuliyihii weerarkii niis ee koonfurta dalka faransiiska halkaas oo uu ku dilay saddex ruux oo faransiis ah iyo sidoo kale cabdulaahi ashiishani oo ahaa ninkii gowracay macallinkii aflagaadeeyey rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee ku sugnaa duleedka magaalada baariis haddaba bayaankan oo ku tarjuman luuqadda soomaaliga wararkeena soo socda ayaan dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonnaa insha allah waa mahadsantahay salmaan warar hubaysan oo lagu beegsaday baadari kristan ah ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan dalka faransiiska wararka ka imaanaya dalka faransiiska ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay magaalo ka tirsan waddankaas uu ka dhacay weerar hubaysan oo lagu beegsaday baadari kristan ahaa magaalada uu weerarka ka dhacay ayaa lagu magacaabaa layon weerarka ayaa yimid ka gadaal markii nin hubaysan weerar ku qaaday baadarigan oo xirayay kiniisadda xilligaas uu ka soo baxay dhowr xabadood ayaa qaybta sare ee jirka kaga dhacday baadarigan taasoo sabab u noqotay in goobta uu ku dhaco ninka weerarka geystay ayaa goobta isaga baxsaday waxaana goor dambe meesha soo gaaray ciidamada booliiska faransiiska kuwaas oo dhaawaca ninka meesha ka qaaday waxaana ay sheegeen in xilligan lagu daweynayay cisbitaal ku yaala magaalada layon oo ah halka ay ka dhacday toogashada waxaa la sheegay in ninkan xaaladiisa ay aada u liidato wax faahfaahina dalka faransiiska kamaanay bixin weerarkan iyo sidoo kale ujeedkiisa balse wasiirka arrimaha gudaha faransiiska ayaa qoraal uu twitter-ka ku faafiyey waxa uu sheegay in dhacdada dhacday ay tahay mid halis ah weerarka lagu beegsaday baadiriga kiristanka ah ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ay si xiriir ah uga dhacayeen dalka faransa weeraro lagu beegsanayo faransiiska kuwaasoo looga argudanaya falgaadyadii ay u geysteen nebigu maxamed sala allahu caleyhi wasalam war ku saabsan shil khasaare nafeed geystay oo ka dhacay degmo ka tirsan magaalada muqdisho ayaa idinku soo maqan balse markaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar kala duwan waxa ay ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada kenyaatiga iyo kuwa maamulka jubbaland ee gobolka jubbada hoose abuubakar ibraahim ayaa ka waramaya warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaallo saf ballaaran ah iyo qaraxyo xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhacay gobollada jubbada hoose iyo baa iyo bokool kuwaasoo lagu beegsaday xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed askarta shisheeye ee kenya iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland duhurnimadii maalintii shalay qarax xooggan oo ka dhacay degmada qansax dheere ee gobolka bay ayaa waxaa lagu beegsaday gaari ay saarnaayeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaasoo ku sugnaa gudaha degmada qansax dheere war rasmi ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa lagu dilay guddoomiye ku-xigeenka degmada qansax dheere ibraahim yuusuf iyo afar askari oo ilaalo u ahaa sidoo kale waxaa qaraxa lagu dhaawacay guddoomiyaha degmada qansax dheere waxaana intaasii dheer oo dhaawacmay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed halka sidoo kale uu gebi ahaanba burburay gaariga qaraxa lala beegsaday isbuucii lasoo dhaafay ay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgalo gobollada baay iyo bokool ay dhowr jeer weeraro hubaysan ku qaadeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada qansax dheere iyo hareeraheeda waxaana dagaaladaas lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed dhanka kale habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro culus waxay ku qaadeen askarta shisheeye ee kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose goobaha ay mujaahidiintu weerarka ku qaadeen waxaa ka mid ah deegaanada kudhaa cabdalla biroola iyo sidoo kale deegaanka qooqaani halkaasoo ay saldhigyo milatari ku leeyihiin shisheeyaha kenya iyo askarta jubbaland dadka ku sugan jubbada hoose ayaa soo warinaya in dagaaladu ay ahaayeen kuwo aad u culus islamarkaana la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey dhinacyada weerarka lagu qaaday isku soo wada duuba howlgalladan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ay sii kordheen weerarada lagu beegsanayo shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah ee la shaqeeya shil khasaare nafeed geystay ayaa ka dhacay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho wararka ka imaanaya degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay oo halkaas ka dhacay shil gaadiid kaasoo sabab u noqday in laba ruux ay dhaawacmaan shilka ayaa imid ka gadaal markii gaari weyn oo dusha ka maray mootabajaaj taasoo ay la socdeen laba ruux iyo sidoo kale darawalkii waday labadii ruux ee saarnaa mootada bajaajka ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan mid ka midana waxaa la sheegay inay halis tahay waxay sidoo kale wararku sheegayaan in darawalkii gaariga waday ee dhibaatada geystay oo goobta isaga baxsaday qaar ka mida dadweynihii ka agdhowaa halka uu shilka ka dhacay ayaa usoo gurmaday qaar ka mida dadkii saarnaa mootada bajaajka oo si daran u dhaawacmay shilalka noocan ah ayaa muddooyinkii dambe aada ugu soo badanaya magaalada muqdisho ee caasimadu u ah dalka soomaaliya sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa si adag uga hadlay gafkii ay faransiisku u geysteen diinta islaamka iyo nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya kadib salaadii jimcaha ee shalay masjid weyn oo ku yaala degmo ka tirsan walaayada islaamiga ah jubbooyinka ayuu kelimad qayim ah ka jeediyey sheekh fu-aad shiiqa oo tacliiqinaya khudbaddii laga jeediyey masjidka ayaa si adag u hadlay gefkii uu madaxweynaha faransiiska u geystay diinta islaamka iyo nabiga sala allahu caleyhi wasalem shiiqa ayaa ugu horrayntii ka hadlay maqaamka oo agteenna ka jooga nabiga sala allahu caleyhi wasalem iyo waajibka ka saaran qof kastoo muslim ah haddii nabiga loo gefo sala allahu caleyhi wasalem nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof kastaoo muslima anaa ka owlaysan naftiisa iyo ehelkiisa iyo dadka oo dhan aniga inuu iga jeclaada ayaa ayaa ka ayaan ka mudanahay saa daraaddeed waxaana laga rabaa muslimiinta inaanu arrinkaa shucuurta inaan muujinno in gaalada la laayo dhulka meelay ka degaan inay waayaan annaga muslimiinta ee diyaarilislaam ku nool waxaa nagu waajibaya rasuulka ilahi inaan difaacno wax dambe oo noo haray ma leh haddaan maanta rasuulka ilahi u jawaabi weyno o difaaci weyno wax dambe oo nolosheenna qiimo ay leedahay ma leh mid ka mid a dhacdooyinkii lagu difaacay intii uu noolay nabiga sala allahu caleyhi wasalem ayuu sheikh fu'aad soo hadal qaaday kaafir yahuudiya ee la odhanaya kacb ibni ashraf calayhi lacnat ullah kaana yu'di llaha wa rasuulah wuxuu samaystay qalco iyo difaac buu samaystay allah rasuulkiisuu caynayey maalin buu nebigu saxaabadiisa ka dhex hadlay fi saxiixi lmuslim qaala man lii kacb ibni ashraf inahu aada allaha warasuulah yaa iga xigsanaya kacb ibni ashraf yaa dhiiggiisa daadinayo allihii rasuulkiisii buu dhibay rasuul alluu caayay yaa iga xigsanaya faqaama muxamed ibni maslama radia allahu canhu atuxibu an aqtulah ya rasuula allah ma jeceshahay rasuulka allow kaa inaan dilo waa ii fududdahay qaala nacam markiiba inta dhaqaaq uu kala gooyay kacb ibni ashraf sidoo kale dhacdooyinkii dhacay axdigii nabiga sala allahu caleyhi wasalem ee lagu difaacay waxaa ka mid ahayd kii lagu qaarajiyey yahuudigii lagu magacaabi jiray aburaafic intuu noolaa nebiga waxaa isku dayey inuu caayo oo aflagaadeeyo abuu raafic alyahuudi calayhi lacnat ullah faqaama cabdullaahi bni catiiq radia allahu canhu fadahaba faqatalahu wa dabaxa inta tegey buu dilay buu qowracay ka gadaalna radia allahu canhu intuu noolaa waa la difaacay ugu dambayntii sheikha ayaa bogaadiyey dareenka ay carada ku dheehan tahay ee ay ka bixiyeen qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ee ku sugan magaalooyinka qaar waxaan halkaan tahniyada oga diraya tahni qaali a oga diraya shacabka muslimiinta ee magaalada muqdisho ku nool waxay u bannaan baxeen shalay inay rasuulka ilaahay difaacaan jazaahum allahu khayran waxay bannaanka u soo baxeen inay rasuulka alla difaacaan waxaan tahniyad u dirayaa shacabka muslimiinta ee magaalada burco ku nool khaasatan ganacsatadoodan tahniyad u diraya waxay u soo bannaan baxeen rasuulka inay difaacaan ganacsatadiina waxay ku dhawaaqeen inay badeecada faransa dalka laga joojinaya aynan soo gelaynin dadka muslimiinta waxaa weeyaan ummad noola oo diintooda difaacanaysa wey allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu noo ballan qaaday haddiiba diinkeennaan u dagaalanno inuu noo hiilinayo caalamka islaamka ayaa la gelgishay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeday hadal aad u foolxun oo ka soo yeeray madaxweynaha faransiiska kaas oo uu ku aflagaadeeyey nabiga sala allahu caleyhi wasalem iyo diinta islaamka marka laga soo tago dibadbaxyada ay dhigayaan dadka muslimiinta ah waxaa kaloo jiray jawaabo dhiig lagu daadiyey oo ay bixiyeen muslimiin keligoo duulayaal ah kuwaas oo weerar ka geystay dalka faransiiska si kastaba ha ahaatee dowladda faransiiska ayaa aad uga shallayday hadalkii oo jeediyey macron ee ka dhanka ahay diinta islaamka iyo nabiga maqaamka sare leh sala allahu caleyhi wasalem iyadoona dhaqaalihii dalkaas uu ku yimid hoos u dhacaad u ballaaran kadib tillaabadii muslimiintu ku jareen badeecadaha dowladdaas weerarka ku ah islaamka halka warkaan dhegaystayaal aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan barnaamij lagu difaacayo cirdiga nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu qabtay degmada tayeglow ee wilaayada islaamiga ah ee baaye bakool waa kan cabdulaahi yaasiin jaamac uu faahfaahinaya الله أكبر الله أكبر الله أكبر
bulshada ku dhaqan magaalada tayeglow ee gobolka bakool ayaa waxay muujiyeen siday ugu xun yihiin aflagaadada faransiisku uu kula kacay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam afagaare ku yaalla halkaasi ayay dadku isugu soo baxeen iyagoo sheegay in ay difaacayaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam may baantiniska koynay nabiga calayhi salaatu wasalaam difaacashantiniska koyni sisin dhegansan baryahan dama maybwa nabag eedaling ahay meelkast oo mana hormuudkay faransiisk may baarantaasay maanaha horkoysnin reer haddii un anada manaha dibinta jeelo haddiinu kusuguna muslimiinta may baa ku horkoysnaa aayaw nama hadla ay meelkas maanaha sawar yay lijeeho la ayahay taasa ku horkoysna maanma ogolaadan haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala ogolaad meel al meel unu ka arana gaal antiyuna diun diyaar ma yihiin ya diinta antiyuna dufcan diyaar ma yihiin ya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxay sheegeen inaanay wax loo dulqaadan kara ahayn tillaabooyinka dowladda faransa ay qaadayso faransiis dhulka allah ka dara faransiis dhulka allah ka dara dhug allah ka sii dhug allah ka sii afarlangana afartaanaba diyaarangana ti toorida la galna allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
ummatul islaam waliimaani weelay haddana khayru khalqilaahi oo gaala aayaasigeekaninu kumada xaraadno ha ku bannaan banna allihiinna waafijiya mahadiyaan alxamdulilaah intii isu soo bixu uu socday waxaa halkaasi loogu duceeyey walaalihii howlgallada nafhurnimada ka fuliyey gudaha faransiiska oo ugu horreeyo ninkii dilay macalinka caadaystay aflagaadaynta nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam horta ma into aayadana insha allah lankiin ka horeeyey gaalkii macallinka ahaay nabigan calayhi salaatu wasalaam suuru tumay cabdilaahi shiishaani larawlan dhallinyare ahaay onogown hadda hortay ku muuqdan irde ahay labaatan jara ahaayeen laarilankusuge waddankii ruushka oo ku gohay muslimiinta ahaayeenoo shiishaan ilaa arijar iyo andhaladi arday walka dhikadaw dadka dalka faransiiska ahaay diin yeella suuru tumay ee nabash yeella suuru tumay haay siduu ay diin sheellacay may ka falanaaday markaa inta laa ilaaha ila allahu muxammadan rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam qiraaso ya kafalanaadi ya ma aragnay iin sheegada yana ku turjumi maylana lankuusige ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadiisa allaha aqbala ugu dambayntiina waxaa farriin loo diray muslimiinta faransiiska ku nool ikhwaani may kale insha allah lanaa faransa waa dowlad gaale eh laakiin may ka noola dad muslimiin eh dadka muslimiinta faransa roogmaylanaha jihaadkii meella ku wada ilaahay hasiin barakeeyo kuwa gaalada ee faransiiskana ilaahay inay habaabici waddanka faransa liiska ale laakiin waddanka yurub waddankan ka horeey islaamnimada dadka hambadadawba kuma deeyey waddankaas sida la sheegow ikhwaani may ogaada saana faransa waa yurub waaye mayba ogdiina magaalada madaxdii gobolka bakool xudur iyo may roogda gaala weliba ne ilaahay subxaanahu wa tacaala nin sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu yahuuda wannasaara awliyaa'a bacduhum awliyaa'u bacdin muslimiinta ku nool caalamka daafihiisa ayaa waxay dhigeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan faransiiska islamarkaasina ay ku muujinayaan jacaylka ay u qabaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxayna ku hanjabeen in ay u aargudi doonaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam
kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi yaasiin jaamac oo ka waramaya war ku saabsan barnaamij lagu difaacayay cirdiga nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo lagu qabtay degmada tayaglow ee walaayada islaamiga ah ee baaye bakool warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waynaga intaa